ciidamo ka tirsan kuwa b sta loo yaqaano isla mar ahaantana ka mid a dowladda federaalka ayaa weeraray hotel ay ku shirayeen xildhibaano iyo saraakiil daahir amiin jeysow oo khudbadaynaya ayuu weerarka ku aaday waxaana laga joojiyey hadalkii taageero xisbi markaad maqashaan adeer maxaa rabtaa ii sheeg meeshaan xisbiyi isku biiraa waay wax oo caayi iyo wax dooda kama socoto aawa kaale askari ها حزب حزب حزبي isku biiray waay ma aha wax oo oo baalke ee doorasho loo dhan yahay markaad maqashaan ya abo ciidan soo gasho kaale aniga qoortii qaba anaa hadlaya xildhibaan jeesa waay saaxiibaday marka doorashada loo baahan yahay waa doorasho loo dhan yahay loo midaysan yahay
kadib saxaafadda ayuu daahir kula hadlay hoteelka dibaddiisa dictatornimo intaan ka weyn ay sameeyaan inay xisbiyo shan ah oo saaxiibtinimo isku soo raacay oo hadafkooda inay mideeyaan oo ay muxuu ahaay ay midoobaan shantii gaddoomiye iyo aniga ku lix iyo taageerayaashoodii meeshii aan ku jirna oo weliba hoteeladii kale intii loo soo diiday maqaaxi dhexdeed ku shiraysa in loogu soo dabagalo boorka laga jijibiyo anoo makarofankii haysta waxay ku jirtaa kaliibkiina ay ku jirtaa dhammaantiin saxaafadda anoo makarofanka haysta oo u hambalyaynaya wax kale lagama hadlayn dowlad lagama hadlayn cid kale lagama hadlayn midowga ay midoobeen shantaas xisbi ayaa laga hadlaya anigana marti martiyaan u ahay waa liigu soo marti qaaday maanta ninkii intaas uwaksan waayey ee haddana shacabka soomaaliyeed been u sheegaya oo dhahaaya doorasho hal qof iyo hal codaan qabana beenlow kadaa'iblow kitaabihii nebiga jeexjeexi baata masaajidada aad ka hadlaysina been baad ugu dhex hadli jirta tanaa caddaynaysa inaad doorasho qof iyo code aadna rabin
madaxweynaha dowladda federaalk ayaa wajahaya mucaarado badan oo isugu jira dowladdiisa gudaheeda iyo dadka shacabka ah